kadib roobabkii ka da-ay meelo badan oo ka tirsan soomaaliya ayaa waxaa mas-uuliyiinta qaarkood ay soo sheegayaan inuu ka dhashay xanuunka duumada oo dad badan soo ritay gaar ahaan jubbada hoose deegaanka kulbiyo waxaa v o e da kala soo xiriiray cabdinuur maxamed xiirey oo ah aqoon-yahanka deegaankaasi haaruun macruuf ayuu oga warramay dhibaatada malaariyada ee jirta waaw waxaa nagala soo xiriiray saad og tahay deegaanka roobab badan oo aad u fara badan ayaa ka da-een roobabkii marka waxay dhaafeen aaran fara badan kulli ilahay waa nimcadda iska leh balse aarankii wuxuu keenay kanaaco aad u fara badan dadkii deegaanka inta badan waxay u jiifaan cudurka loo yaqaan malaariyada malaariyada markaa kullay caruurtay u fara badan tahay deegaanka kulbiyow iyo madaaxdegeeda inta badan waxay u jiifaan malaariyo taasi oy keentay roobabkii ugu dambeeyey yaa u miciina dadka maxaa lagu daweynayaa malaariyada xarumo caafimaad ma jiraan deegaanka walaa deegaanka saa utahay waa deegaan aada u fara bilaaran deegaan aad u weyn weeyaan deegaanka kulbiyo waxaa hoos imaataa ilaa labaatan tuulo hal n c h baa ku yaala oo ay leedahay hay-ada somali aid kaa ayaa inta badan la tacaaleysaa saad og tahayna xuduudaha hadda waa xiran yihiin oo dhankan haluuqa way naga xiran tahay dhanka ayaa inta badan dadka aadi jireen dhankaana way soo xiran tahay xuduudka waa xiran yahay marka hay-adda soomaaliya idin ba hadda dadkii la tacaalaysa laakiin dadka inta badan caruuraha u fara badnaa inay dadkii waa wada jifaan oo malaariyada sa jifaan
marka malaariyadu meelo badan oo soomaaliya ka jirta gobolka jubbada hoose meelahay ugu sii daran tahay ayuu ka mid yahay maxaa ku cusub oo malaariyadan ay kaga duwan tahay malaariyadii weligeedba gobolka ka jirta waad maasantaha waa runtaa walaalow deegaanka kulbiyow iyo deegaanka joore waa deegaan aada u roob badan roobkana mar walba wuu da-a inta badan marka iyadoo roobkii uu saa dhahay haddana roobab aada mihigaan iga da-een marka malaariyadii waxay noqotay marka inay xaddhaaf noqoto dadkii marka inta badan waa jifaan dadkana dad waxay ahayd inta badan xooley ah ma haystaan marakanaaca iyo wixii lagu dabiibi lahaa inta badan ma haystaan m t h ka deegaanka ku yaala bas unbaa ku yaala marka taas ayuu kaga duwan yahay waa xaddhaaf marka hore saa-id haddana wuu kasii daro sababtii baa kasii dareen dadka ku nool kulbiyow imisaa lagu qiyaasaa walaalow dadka qoys ahaan ilaa sagaal boqol ilaa kun yaa macnaha qoys yaa macnaha yaa ku nool deegaanka kulbiyow dadkaa noloshooda maxay ku tiirsan tahay walaalow dadka inta badan dad waxaa weeyaan xuduud joogo inta badan dadkan tuulooyinkan deegaanka kulbiyo hoos imaadaan waxay waxaa weeyaan dad xoololey ah oo inta badan dadku waa xoolo dhaqato waxa ay ku tiirsan yihiin waa xoolo xoolahaas inay ku tiirsan yihiin dadkuna inta badan waxay isku dhex yeelaan dad masaakiin ah dad barakacyaal oo kasoo barakacay deegaanadii horey abaarta ooga dhacday ayay kasoo barakacay marka dadku inta badan waxyaalaha ay u baahan yihiin waxaa kamid a sindarwooyinka iyo in macnaha daawo deg deg loosoo macnaha lala soo gaaro kasokow dhibaatooyinkan malaariyadu la timid roobabkii da-ay dadku seeba uga faa'idaysteen aad baad umahadsan tahay walaalow su-aal muhiim ah dadku inta badan waxay ahaayeen dad lo-ley ah oo lo- ku tiirsan iyo ariga ku tiirsan dadku inta badan faa'iidada ay ka heleen waxa weeyaan dhulkii ayaa u armay warihiina way u buuxsameen dadka inta badan deegaanka waxay isticmaalaan wara warihii way u buuxsameen dhulkuna waa caaran marka aaranka ayaa faa'iida u ah oo abaartii ayay kaga reebteen balse aarankii wuxuu keenay kanaacooyin aada u fara badan iyo xanuun aada u fara badan kaasi waxa uu ahaa cabdinuur maxamed xiirey oo ka mid ah aqoon-yahanka deegaanka kulbiyow oo u waramayey haaruun macruuf